ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa afarta bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanto isniina barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol afartan iyo siddeedaad oo xiriir ah kooxda xuutiyiinta oo mar kale weeraro ka fulisay xeebaha badda cas xubin ka tirsan alqaacidada jasiiratul carab oo ka taariikheeyey amiirkii hore ee jamaacadaas sheekh khaalid baatarfi raximahullah afrikada dhexe oo shaqo joojin ku samaysay shirkad laga leeyahay dalka shiinaha iyo mu'asasada almalaaxim oo soo saartay cadad cusub oo ka mida majalladda sadal malaaxim qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii laba boqol afartan iyo siddeedaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira waxaa inala socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوف.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو والأسى آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta hoosnaynaa dhanka kalena ku beegan maalintii laba boqol afartan iyo sideedaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo lagu jebiyay askarta sahaynada iyo saraakiil iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda netanyahu oo xilkooda iska casilay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jidda khaza waxa ay sheegtay in duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka nuseyraad tirada dadka ku dhintay ay korortay haatanna ay marayso ku dhowaad laba boqol toddobaatan iyo afar ruux halka ay dhaawaciduna maraya lix boqol sagaashan iyo sideed ruux oo kale welina waxaa jira dad ku hor jira burburka dhagxaanta iyo guryaha soo dumay ka gadaal markii lala egtay duqeymaha culus wasaaradda caafimaadka ee khaza waxay kaloo sheegtay in ciidamada yuhuudda ay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan sideed dhacdo xasuuq xushlim ah waxaana xasuuqyada ku shahiiday dad gaaraya laba boqol sideetan iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen sideed boqol toban iyo afar ruux oo kale xasuuqyadan ayaana ah kuwa ay saacadihii tagay si isku mid a uga dhacayeen khaza haba uga darnaatay an nuseyraad tirada guud ee shuhaadada muslimiinta ayaana sheegtay wasaaradda inay marayso in ka badan soddon iyo toddoba kun iyo siddeetan iyo afar ruux halka ay dhaawaciduna marayaan siddeetan iyo afar kun iyo sagaashan iyo afar ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay duqeymaha iyo xasuuqyada ay weli socdaan yuhuuddana ay si indhala-aana u beegsanayso dadka shacabka ee ku sugan marinka khaza waxay sidoo kale si xidhiidha u duuqeynayaan taangiyada ciidamada maamulka yuhuudda magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza iyadoo deegaanka talla suldaan laga soo warinayo in duqeymo halkaasi ka dhacay ay ka dhashadeen shuhaado iyo dhaawacyo tiro badan dad gobjoogayaalla ayaa waxay sheegeen in ciidamada yuhuudda iyagoo sito diyaarada helikobtar ah ay si arxandarra u raasaaseeyeen guryo ku yaala muqayimka albureeji ee bartamaha qidaaca khaza duqeymo isdabajoogga ayay yuhuuddu ka geysteen laba guri oo ku kala yaalo muqayimka albureeji iyo sidoo kale an nuseyraad waxaana ku shahiiday toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale waxay sidoo kale ay labaatan iyo sideed ruux ku shahiideen duqeymo kala duwan oo ka dhacay marinka khaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay sidoo kale duqeeyeen mandiqada abucijliin ee magaalada deylilbalax waxaana duqeyntaasi ka dhashay shuhaado iyo dhaawacyo tiro badan guri ku yaala xaafadda shajaaciya ee bariga magaalada rafaax waxa ay yuhuuddu ku garaaceen duqeymo xoogan waxaana gurigaasi ku shahiiday dad badan oo ku sugnaa guriga xilliga ay duqeyntu ka dhicisay halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo aad u fara badan madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaaceen daliil balax iyo sidoo kale magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza qolyaha ka shaqeeya gurmadka rariidka ee magaalada khaza waxay sheegeen in magaalada ay lix ruux oo ka kooban dumar iyo carruur ay ku shahiideen duqeymo ka dhacay guri ku yaala khaza waxaana sidoo kale ku dhaawacmay kuwo kale oo aad u fara badan soddon iyo shan ruux ayaa ku shahiiday duqeymo kala duwan oo ay ciidanka cadowgu ka geysteen magaalada khaza saacadii aynu soo dhaafnay waxaana sidoo kale ku dhaawacmay kuwo kale oo aad u fara badan dhanka kale ciidamada yuhuuddu waxay weeraro xukugallaha ka geysteen deegaanada cadaanta galbeed ee dhulka laysto ee falastiin waxayna weeraradaasi dhaliyeen dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed oo baaxad weyn weerar rasaaseenna ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka faariyac ee magaalada duubaas ee daanta galbeed gaar ahaan xaafadda adduhur waxaana weerarkaasi ku shahiiday wiil yar oo da-diisa lagu sheegay shan iyo toban sano halka ay jiraan kuwo kaloo ku dhaawacmay waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda weerar midkaa la mida ay ka geysteen magaalada dulkaram ee daanta galbeed waxaana weerarkaas rasaaseentaa uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac halka sidoo kale ay burburiyeen ciidamada yuhuudda guryo badan oo halkaasi ku yaalay dhallinyaro badan oo magaalada degnaana waxay u tixaabeen xabsiyadooda dulmiga badan magaalada beytlaxam xookugalay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku waxyeeloobay dadkii halkaasi deganaa waxay sidoo kale ciidanka yuhuuddu burburiyeen muqayimaadka iyo xerooyinka ay ku hooyanayeen dadka danyarta ah ciidamada muqaamada oo ka jawaab celinaya xadgudubyada ay geysteen ciidamada yuhuuddu waxaay beegsadeen gawaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidanka saaynada kuwaasoo ku socdaalayay magaalada duubaas oo ay markaasi ka wadeen xadgudubyo kala duwan hay-adda bisha casi falastiiniyiintu waxay sheegtay in afar goor la beegsaday ciidamada cadowga yuhuudda oo ku sugnaa muqayimka faaric ah oo ay weerar rasaaseenna halkaasi ka geysteen kuna dileen wiil yar deegaanka tarquumiya ee magaalada alqaliil ayay sidoo kale xukugal ka geysteen yuhuudda xaqidiinta ah waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen marrastii degneed dhanka kale kooxaha wax iska caabinta reer falastiin waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ay ku bartilmaameen sideen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda waxayna muqaawamada hobiyayaalo culus ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen askarta yuhuudda oo ku taala marinka ghaza waxaana weerarkaasi dhaliyay khasaare xooggan oo gaaray ciidanka cadowga waxay sidoo kale guutada saraayaal qudus ee ka tirsan kooxda muqaawamada ay howiyaal iyo gantaalle kala duwan ku garaaceen saldhigay ciidamada yuhuuddu ku leeyihiin deegaanka karam abusaliim ee magaalada rafaax waxaana sidoo kale weerarka ka dhashay khasaaro xoogan oo gaaray ciidamada yuhuudda ee dulmiga ka wada magaalada ghaza muqaawamadu waxay sidoo kale burburiyeen meel ay ciidanka yuhuuddu ka degnaayeen deegaanka talla suldaan ee magaalada rafaax waxayna meesha ka dhigeen muqaawamada goob gebyahaan burbursan iyadoo weerar dabagalla oo khasaaro weendhaliya uu ka dhacay magaalada beetxanuun ee qidaaca ghaza geesta kale askari ka tirsan ciidamada dullaanka ee yuhuudda ayaa nafta isdaafiyey ka gadaal markii lagu wargeliyay inuu dib ugu noqonayo ghaza si uu uga qayb qaato dagaalka halkaasi ka socda waxaa sidaasi saacadihii lasoo dhaafay tabinayey warbaahinada maamulka yuhuudda saxiifadda hartis ee laga leeyahay gudaha maamulka yuhuudda ayaa dhowaan iyanuu sheegtay in ilaa iyo toban sargaal oo sarsare isdileen tan iyo bilowgii dagaalka toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii dhanka kale garabka milatari ee muqaawamada waxay marsii horeysay iclaamisay in ay badbaadiyeen maxbuus yahuud ah oo rabay inuu nafta isdhaafiyo ciidamada saanadu waxay dhowaan qirteen in ciidankoodu wajahayo xaaladii nafsiyadeed ee ugu darneyd tan iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii bishii aynu soo dhaafnay wargeyska yadiico daxranood ee yuhuudda laga leeyahay waxa uu qoray in baaris la sameeyey lagu ogaaday keliya boqolkiiba afartan iyo labo ka mid a saraakiisha ciidanka in ay rabaan kasii mid noqoshaha ciidanka hadduu dagaalku dhammaado halka boqolleyda soo hartay inay doonayaan in sidaas ay shaqada kaga tagaan taasi oo ka dhiga in boqolka sargaal ee yuhuudda ah konton isideed ka mid ah aanay shaqadooda ku qanacsanayn ugu dambeyntii taliyaha ciidamada yuhuudda ee ka dagaalamaya magaalada ghaza ayaa habeenkii xalay ku dhawaaqay inuu iscasilay ka gadaal markii saddex wasiir oo yuhuudda ka mid ay xilka iska casileen waxa uu qirtay wasiirkani inuu ku guuldaraystay ilaalinta khataraha ay kala kulmayaan marinka ghaza ayna guul ka gaadheen dagaalka muddada siddeedda bil ay ka wadaan qidaaca ghaza tallaabadan ayaa timid wax yar kadib markii isla xalay saddex wasiir oo ka tirsan xukuumadda netanyahu ay iscasileen wasiirada iscasilay waxaa ka mid ah wasiirkay netanyahu xilka ku tartamayeen kaasoo uu kaga guulaystay si dirqiga ah wuxuu ku dhawaaqay inuu sidoo kale xisbigiisa kala baxay xukuumadda netanyahu halka taliyii hore ee milatariga yuhuudda oo ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan xukuumadda dagaalka ee netanyahu isna iscasilay xisbigiisana wuu sheegay inuu kala baxay xukuumadda isla wadadan iscasilaaddah waxaa qaaday heli trober iscasilaadda wasiiradani iyo saraakiisha ciidamada ayaa loo arkaa inay daddejinayso fashilka xukuumadda netanyahu iyadoo dhammaan siyaasiyiintan ay dadaalgelin doonaan sidii loo qaban lahaa doorasho cusub يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhagaysanaysaan markana waxaad kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana halkan kasoo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay walaalka dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa mar kale badda cas ku weeraray maraakiib ganacsi saacado gudahooda maleeshiyaadka xuutiyiinta ee fadhigoodu yahay dalka yemen ayaa fuliyey weeraro horleh oo sawaariikh loo adeegsaday kuwaas oo lala beegsaday maraakiib ganacsi oo marayay badda cas war ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee mandiqada loogu yeero bariga dhexe ayaa lagu sheegay in ilaa iyo saddex gantaal ay maleeshiyaadka xuutiyiinta kusoo weerareen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay maraakiib ganacsi oo marayay xeebaha badda cas iyagoona faahfaahin ka bixiyey qaabka u dhacay weerarka sida uu sheegay senticom maraakiibtan ayaa lagu weeraray gacanka cadmeed waxaana saddex gantaal ay la heleen laba markab oo ganacsi iyadoona ay ka dhasheen khasaare hantiyadeed waxaana intaa dheer in taliska uu sheegay in maraakiibtan ay horey usii wateen socdaalkooda war qoraala oo senticom ku baahiyey barta uu ku leeyahay ex ee horey loo odhan jiray twitterka ayaa lagu sheegay in mid ka mid a maraakiibta ay beegsadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta uu ka babanayay calanka dalka liberiya balse waxaa iska leh oo maamula dowladda switzerland markabka labaad waxaa isagana laga leeyahay dalka jarmalka waxaana taliska uu ku faanay inay burburiyeen laba sawaariikh oo kale iyo diyaarad darona oy maleeshiyaadka rawaafida xuutiyiinta kusoo ganeen dhanka khaliijka cadan sidoo kalena ay basbeeliyeen xarun sawaariikhda laga soo tuuro oo ay kooxda ku leedahay dalka yemen muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya laba markab oo ku gubanaya bartamaha badda iyadoona sidoo kale la arkayo maraakiib kale oo gurmud usoo sameeyey si ay u damiyaan dabka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa dhankooda ka hadlay weerarka ay ka geysteen badda cas ee ay ku beegsadeen maraakiibta ganacsi iyagoona sheegay war ka duwan midka kasoo baxay maraykanka yaxya sariic oo ah afhayeenka ciidanka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa shir jaraa'id oo u qabtay warbaahinta taabacsan kooxda waxa uu u sheegay inay fuliyeen howlgallo militari oo loo adeegsaday sawaariikhda balaastigada ah oo ay ka geysteen xeebaha badda cas islamarkaana ay ku beegsadeen markab dagaal oo laga leeyahay dalka ingiriiska laguna magacaabo diamond waxa uu sidoo kale shirkiisa jaraa'id ku sheegay inay beegsadeen laba markab oo kale kuwaasoo uu ku eedeeyay inay ku tunteen bandowgii ay kooxdu saartay inay wax maraakiib ah geli karaan deegaanada yahuuda xoog ugu heestaan muslimiinta falastiin hay-adda howlgallada ganacsiga badda ee laga leeyahay dalka ingiriiska islamarkaana taabacsan ciidamada badda ee xukuumadda london ayaa shalay sheegtay inay soo gaartay warbixin sheegaysa in weerar lala beegsaday maraakiib ay iyagu leeyihiin oo marayay meel toddobaatan mayl dhanka koofureed kaga beegan magaalada cadan ee dalka yemen weerarkaas ayaa sababay inuu dab qabsado markabka warbaahinta taabacsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa dhankooda sheegay ciidamada maraykanka iyo kuwa ingiriiska ayaa saddex duqeyn oo ay ka geysteen mandiqada al-jabaan ah ee ku taala galbeedka magaalo xeebeedka al-xudayda ah ee dalka yemen maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa maalmihii ugu dambeeyey sare u qaaday weerarada ay ka geysanayaan xeebaha badda cas kuwaasoo ay ku beegsanayaan maraakiibta ay leeyihiin isbahaysiga ay horboodayaan maraykanka iyo ingiriiska iyo xitaa kuwa ganacsiga ee laga leeyahay wadamo qaar oo u badan kuwa reer galbeedka ugu dambeyntii jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa shaqada ka joojisay shirkado laga leeyahay dalka shiinaha xukuumadda jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa shaaca ka qaaday maalintii shalay oo axad ahayd inay shaqo joojin ku samaysay shirkad macdaanta qodo oo laga leeyahay dalka shiinaha taasoo ay ku eedeeyeen inay xiriir la leedahay maleeshiyaad hubaysan oo ka dhisan dalkaas wareegta kasoo baxday xukuumadda bangin ayaa shaqada looga joojiyey shirkadda macdanta daqin saral ee laga leeyahay dalka shiinaha wasaaradda macdanta ee jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa shirkadan shiineeska ah ee soo saarta dahabka iyo dhaymanka waxay ku eedeysay inay xiriiro la leedahay jamaacad hubaysan oo dalkaasi ka dhisan waxyaabaha lagu haysto shirkadan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah iyadoo si sharci daraah uga faa'iidaysato kheyraadka dalka in goobaha macdanta laga qodo ay qaab qaanuunka waafaqsaneen ku keentay dad ajaaniib ah inaysan bixin lacagaha canshuurta ah iyo inaysan soo gudbin taariikhda ku saabsan howlmaalmeedkeeda shirkadan ayaa waxa ay ka howlgashaa deegaano dhaca koonfurta jamhuuriyadda afrikada dhexe halkaas oo ay ka dhaceen dagaalo xoogan oo u dhexeeyay ciidamada xukuumadda dalkaas iyo kooxda la magacbaxday isbahaysiga isbeddeldoonka oo ah jamaaco hubaysan oo kasoo horjeeda dowladda tan iyo sanadkii laba kun saddex iyo tobankii oo ah markii koox hubaysan la wareegtay talada dalka ayna xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaas waxayna jamhuuriyadda afrikada dhexe martigelinaysaa dagaalo xoogan heshiiskii la gaaray sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii ayaana sababay in la yeelo xaddi dagaal ayna dib ugurasho sameeyeen lix koox oo hubaysan kuwaasoo heshiiska la galay xukuumadda waxaa la aasaasay jamaacada isbahaysiga isbeddeldoonka sanadkii laba kun iyo labaatanka dalkan ayaa weli ka mid a wadamada ugu fakhrisan adduunka inkasta oo hodan ku yahay macaadin badan oo ka kooban dahab dhayman iyo kuwo kale badi dadka ajaaniibta ah ee ka shaqeeya shirkadaha macadinta qodo ee laga leeyahay dalka shiinaha ayaa wajahaya taxadiyaad amni bishii lasoo dhaafay ay ahayd markii afar shaqaale oo majaalkan ka shaqaynayay islamarkaana taabacsanaa shirkad laga leeyahay dalka shiinaha lagu dilay weerar ku qabsaday mandiqad ku taala jamhuuriyadda afrikada dhexe waxaana xukuumadda dalkaasi weerarkaas ku eedeysay kooxda isbahaysiga isbeddeldoonka ee ka dhisan dalkaas sanadkii lasoo dhaafay muwaadiniin shiinees ah ayaa lagu dilay goob lagu qodo macdanta oo ku taala gudaha mandiqadan si lamid ah sidii hore xukuumadda bangi ayaa weerarkan ku eedeysay kooxda isbeddeldoonka sanadkii laba kun iyo labaatanka laba muwaadiniin shiinees ah ayaa ku dhintay dibadbaxyo ay dhigeen dad u dhashay jamhuuriyadda afrikada dhexe kuwaasoo kasoo horjeeday shirkadda ka shaqaysa macdanta ee laga leeyahay dalka shiinaha kana howlgasho dalkaas intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan
جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaagka barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa mu'asasada almalaaxim ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratalcarab ayaa soo saartay cadad cusub oo ka mida majalada sada almalaaxim cadadkan ayaana waxaa ku xardhanaa maqaalaad kala duwan mid ka mida maqaalaadka ku qoran waxaa qoray xubin ka tirsan alqaacidada jasiiratalcarab wuxuuna kaga taariikheeyey amiirkii hore ee jamaacadaas sheekh khaalid baatarfi raximahullah warbixin ku aadan walaalkiin zakariya cumar ayaa soo jeedinaya mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim ayaa baahisay cadadka siddeed iyo tobanaad ee majalada sadulmalaaxim oo lagu soo gudbiyo majaalaad qisas iyo warbixinno dhaxalgal ah oo ka tarjumaya waaqic ah ay ku nooshahay ummadda muslimka ah cadadkan oo aada uga duwan kuwii hore kuna xardhan yihiin qormooyin kala duwan oo soo jiidasho leh ayaa mida ka mid ah maqaalaadka la daabacay waxaa ciwaan looga dhigay qayb ka mid ah udgoonka siiradii amiirka waxaana qoraaga maqaalka haadi alqaxdaani uu si qoto dheer uga sheekeenaya siirada iyo habdhaqankii uu lahaa amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ah allaha u naxariistay a-sheekh khaalid baatarafi haadi alqaxdaani wuxuu tilmaamayaa in sheekh khaalid baatarafi uu ka mid ahaa mujaahidiintii u nafiiray saaxada afqanistaan halkaasna uu ku soo bartay qeybaha kala duwan ee funuunta dagaalka kuna soo bartay sheekh usaama binlaadin oo uu kasoo faa-iiday waxyaabo badan oo ay ka mid tahay xambaarista hamiga ummadda markii uu maraykanka ku duulay dalka afqanistaan wuxuu sheekh khaalid baatarafi ka mid ahaa raggii loo soo diray jasiiratul carab si ay halkaasi uga sii ambaqadaan taxriidka jihaadka iyo faafinta dacwada xaqa ah wuxuuna shiiqu ku soo laabtay dhulka xarameynka halkaas oo ay deganayeen waalidiintiisa iyo walaalihiisa wuxuu qaraaga maqaalka soo gudbinayaa mid ka mid ah qisaskii ku qabsaday sheekha magaalada nebiga sala عليه وسلم ee مدينة kana tarjumaysay sida uu ruuxda dhallinyarada ugu baraarujinayay wax iska dhicinta iyo jihaadka waddada allah sheekha oo xilligaasi darawal ka ahaa gaari dadweyne oo noloshiisa ku maarayn jiray ayaa waxa u yimid dhallinyaro ka codsatay inuu la aado magaalada madiino sida muuqatana ah dhallinyaradu wax badan kalama socdaan waaqica jira si gaar ah duulaanka maraykanka ee afghanistan iyo camaliyaadkii weynaa ee kow iyo tobankii setembar markii uu shiiqa uga sheegay keeyey dhammaan arrimahaasi ayay aada u fajaceen ayuu leeyahay haadi alqaxdaani oo qoray maqaalkan looga taariiqeynayo siirada sheekh khaalid baatarafi raximahullah laakiin sheekh khaalid baatarafi kuma nabad helin faafinta dacwada jihaadka durbana waxaa la dhigay xabsiga halkaas oo ay uga bilaabatay nolol mixnad ah laakiin sabarka iyo dulqaadka uu shiiqa allah ku manaystay waxa uu imtixaankaasi u bedelay faa'iide iyo hadiyad ilaahi ah halkaasna waxa uu ka bilaabay towjiihinta iyo waxbarista walaalihiisa maxaabiista ah qisaska cajiibka ah ee ka dhacay gudaha xabsiga uu ku xirnaa sheekh khaalid baatarafi raximahullahu waxaa ka mid ah in akhlaaqdiisa iyo habdhaqankiisa wanaagsan ay ku saamoobeen dad loo soo xidhay kiisas aan la xidhiirin jihaadka sidaasina uu xabsiga ugu noqday goob ay ku fahmaan xaqa iyo waaqica ka jira dunida markii sheekh khaalid baatarafi waaliga wilaayada abyan ee koonfurta yemen uu ahaa wuxuu ka mid ahaa raggii dagaalada adag la galay ciidamada xukuumadda yemen ee gacansaarka iyo wada shaqaynta la lahaa dowladda maraykanka wuxuu qaraaga maqaalkan leeyahay wuxuu ahaa sheekh ah mid ku hormaraa sufuufta dagaalka isagoo matalaya doorka looga baahan yahay daalibul cilmiga oo ah inuu naftiisa ku halgaado halisyada cilmiga uu bartayna uu u bedelo camal wuxuuna shiiqa u dulqaatay tacdiibkii kasoo garay arrinkaasi ayuu leeyahay haadi alkhaxdaani qoraaga maqaalkan looga taari sheekh khaalid baatarafi raximahullah wuxuu sidoo kale soo gudbinayaa jawaanibta qarsoon ee nolosha sheekh khaalid baatarafi isagoo tilmaamaya in shiiqa uu ihtimaam weyn siin jiray da'yarta muslimiinta ah heer loo maleeyo inuu la hadlayo ama uu jalse kula jiro shakhsiyaad waaweyn xagga suhdiga waxa uu kala mid ahaa mashaaikhdii jihaadka iyo umaradii uga horeysay mas-uuliyadda ee kala ahaa sheikh abi basiira iyo sheikh khaasim arriimi dhammaantood allaha u naxariistee walaalkayga sharafta badan aan ku siiyo tusaale kuu soo dhoweynayo micnaha suhdiga umaradeenna sheekh abi basiira raximahullah wuxuu ahaa amiirkii jamaacada maalinkii la dilayay caruurtiisa iyo ehelkiisa ma aysan haysan guri ee iyagu leeyihiin sheekh khaasim arriimi wuxuu ahaa amiirkii jamaacada maalinkii la dilayay ehelkiisa iyo caruurtiisa ma laheen guri ee iyagu leeyihiin sheekh khaalidna iyaga ayuu la mid ahaa oo maalinkii uu geeriyoonay caruurtiisa iyo ehelkiisa ma laheen guri ay iyagu leeyihiin iyadoo ay xusid mudan tahay inay gacanta ku hayeen oo ay maareynayeen lacaga aad u badan oo ay adag tahay in la tiro koobo ayuu leeyahay qoraaga haadi alqaxdaani ee maqaalkiisa lagu daabacay cadadka cusub ee majalada sadul malaaxim ee kasoo baxda mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab jawaaniibta kale ee sheekh khaalid batarafi raximahullah uu ku tilmaanaa maqaalkane lagu xusay waxaa ka mid ahaa danaynta iyo ihtimaamka uu sheeqa siin jiray towjiihinta muslimiinta iyo mujaahidiinta isagoo si gaar ah ula falgelayay masaa'ilka nawaasisha ah ee lasoo gudboonaada saaxaadka jihaadka wuxuuna shiiqu ka tagay dhaxal cilmi ah oo ballaaran oo isugu jira maqal muuqaal iyo qoraal intuba qoraaga haadi alqaxdaani wuxuu soo jeedinayaa qof weliba ah oo maalin maalmaha ka mid ah la noolaaday sheekh khaalid batarafi inuu wax ka qoro siirada iyo ma'atirta wanaagsan ee uu lahaa sheeqa oo ay ka mid tahay akhlaaqda iyo tawaaduca sabarka iyo geesinimada cilmiga iyo xifdinta qur-aanka kariimka qeybaha dambe ee maqaalka wuxuu qoraaga haadi alqaxdaani raximahullahu ku dirayaa fariin ku socota mujaahidiinta jasiiratul carab wuxuuna ku leeyahay waxaan ku leeyahay walaalahayga mujaahidiinta ee madaxa inoo saaran allah wuxuu inagu imtixaanayaa weysmada umaradeenna sidaba uu horey noogu imtixaanay inay shahiidaan umaradeenna ee imtixaanka inagu dhacay allah ha inaga arko khayr dhabbihii umaradeenna ku taagnaayeen aan ku sii soconno aynu dhammaystirna dhismihii ay bilaabeen mashaa'iqdeenna iyo hoggaankeenna ayuu kusoo gebagabeeyey maqaalkan uu qoray haadi alqaxdaani laguna daabacay cadadka cusub ee sideed iyo tobanaad ee majalada sadul malaaxim ay soo saarto mu'asasada almalaaxim ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي به أسرى عرفت الله